waa muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo jabkii xooganaa ee ciidamada dowladda federaalka ku gaaray duleedka deegaanka aboorey ee magaalada buulaburda ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan filimkaalka taib al akhbaariya waxaad ku arkaysaa ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u babaacdhigaya oo jilib ka waasanaya askarta dowladda federaalka ee isku dhafka ah mar qura ayaa ganafka isdarayaan ama ay foodda isdarayaan labada ciidan kaamirada alkataib ayaa soo bandhigaysa askar aad u badan oo ka firxanaya goobta lagu hardamayo mid welibana halka uu qaban karo ayaa cagta saaray waa ciidamada dowladda federaalke si uu naftiisa ugala baxsado fagaaraha dagaalka maadaama looga taagrownaday balse ciidamada mujaahidiinta ayaa ka daba tegaya qaar ka mid a askarta dowladda federaalk oo nafta ku dabiireed kuwaasoo rasaas ooda kaga qaadayaan qaybaha dambe ee muuqaalka waxaad ku arkaysaa khanaa'im isugu jira toddoba qori iyo boosashkooda kuwaasoo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka qaateen askarta dowladda federaalka